macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacalow wanaagsan ramadaanu kariim meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed ku soo dhowaada barnaamijka tartan cilmiaadka ramadaan ee warbaahinta qaranka oo sanadkan uu taabagelinaya maamulka gobolka banaadir ahna sanadkii shanaad ee warbaahinta qaranku ay qabato tartanka ramadaan oo degmooyinka dalkeena loo qabto diyaarinta su'aalaha waxaa naga taageeray qaarkood jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho halka qaarka kalena ay naga caawiyaan macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga gaar ahaan maadooyinka santiifiga barnaamijka tartanka caawa waxaa ku tartamaya addu'alla idmo degmooyinka kale ah xamar jajab iyo boondheere oo ka tirsan gobolka banaadir xagatiminta axmed cali kaahiye ayaa igala qaybgelaya guddiga mustaf maxamed axmed warcadeeye ayaa goobjoogka majaajiilaystayaasha abbaha iyo jaajuumo kaamirmaannada cabdulaahi calas yaxkooyare iyo siciid shuuriyaako farsamada raadiyaha maxamed cabdiqalaf isku xidhka degmooyinka cabbaas xaaji maxamed faarax kaahiye farsamada telefishinka maxamed cabdixakiim bunka isku xidhka facebookana waa fu'aad muxudiin khaliif xagga websaytyada waxaa noo jooga raadiyo muqdisho dhandeed maxamed macalin xasan waytka s n t v newsna faysal muuse maxamed hadduu alla idma barnaamijka aan kollo si rasmiha u gudageli doonaa aan hubiya labada degmo inay qadka ku jiraan halow boondheer waa mahadsantihiin qadka ku jira halow xamar jajab
halow radio muqdisho xamar jajab soo dhawaada ee ku soo dhawaada barnaamijka tartanka bal dareenkiina tartanka caawa ku aadan iyo waxaad ugu talagasheen
waan ku dhownahay waana kaaga mahad celinahay saaxiib adiyo dhegeystayaasha shacabka xiran barnaamijka xiiseenaya bulshooyinta soomaaliyeed ee ku taxan barnaamijkan guud ahaan dhammaantiin waan salaamayaa barnaamijkana caawa diyaargarow aad iyo aada wanaagsan ayaa maaragtay ku jirnaa waana usoo diyaargarownay tartanka waxaan jecel lahaa inaad soo bandhigno tartan aada u wanaagsan oo a dad dhegeystayaasha ay ka bogan doonaan iyo taageerayaashiina dhammaan dadweynaha soomaaliyeedna ay ka bogan doonaan waxaan caawa rajeyn doonaa in walaalahiina ay aada iskaga faa'iideysan doonaan waxaan isku baxeen waa tartan tartan sidiisa banaan waa badis inaa badisi in lagaa badiyo labadaba caawa waa u taagannahay waana ugu mahad celinaynaa hadday badiyaan walaalaheena waa anigoo badinay haddaan ka badino waa ayagoo badiya marka sideeda banaan waa isdhexgal bulsho waxaan ku darsamayna waa aqoon waana naga mahad celinaa saaxib aad baad u mahadsantihiin xamar jajab halow boondheere soo dhawaadaha idinkana dhankiina dareenkiina tartanka caawa ku aadani waxaad ugu tala gasheen waa dhownaanay awalan ilaah mahad iskale ilaah subxaana watacaala marka xigto raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka degmada boondheer caawada waxay diyaar u yihiin tartan wanaagsan inay ku qaabilaan walaalahooda xamrajab insha allah waxaa rajaynaynaa guul xamrajab oo guulaysato boondheer oo guulaysato waaye boondheer haddii guulaysatona xamrajab oo guulaysato waa insha allah warkaas waa dhan yahay qadka igu yara jira waxaan idinku wareejinayaa mustaf maxamed axmed war caddeeye oo dhibcaha noo qorayo guddoomiye ku-xigeenka guddiga ah si uu idiin kala saaro cidda su-aasha lagu bilaabay ama nambar idinkugu qabto waayahay cabdifataax daar jeetay aad baad umahadsan tahay caawa sida waryahana uu idiin sheegayba waxaa tartamaya boondheere iyo xamar jajab waxaan rabaa inaan nambarada su-aalaha cidda lagu bilaabayo aan marka hore guda galno number toban iyo number labiyi toban ayaa labada degmo u kala yaal boondheere iyo xamar jajab waxaan ku hormarayaa degmada boondheere boondheere haye number toban iyo number labiyi toban haye xamar jajab numberka idiinsoo horun baad qabsan doontaan hadduu ilaa yidhaahdo waxaana bilaabi doonaa su-aalaha number toban oo ah xamar jajab
waayahay su-aalaha xamar jajab aan ku bilaabayaa jaajumo haa boondheeraan deganay boondheer ani xaabadey abo ku jirtaa ilaa jagoosteede boondheera ay ku jirtaa ilaa jago- ilaa buula maqaarey way cawada ee abaha haa abaha caawa waxaa waaye waa shibantahay waa soo gemi rabtaan malea jeta friid waaye sheekada makaste ee fenuusta waxaan u maleeyaa ama leyrka oo gobolka banaadir haddii laga shida xamar jajab bondheer inaa caadi loogu iftiinsi karo tii bondheer laga shidana xagga marka waxa waa su-aalihiin le allah noo yasiro
waa yahay waa yahay su-aasha ah ayaan bilaabaya markan su-aasha ugu horeysa xamarjab ayaa iska leh xamarjab su-aasha dhigihiina u fura waxay u dhacaysaa sida tan imise mitir oo xasow nikaleym ah oo dhexroorkoodu yahay eber dhibic eber shan milimitir ayaa loo baahan yahay si ay u samayso duub caabigiisu yahay toban ku jibaaran shan oom haddii lamaanaha caabiga nikaleymku uu yahay afar lagu dhuftay toban ku jibaaran minus five ama laga jaray shan oom sentimitir aan ku celiya mar kale su-aasha dhigihiina u fura xamar jajab imise mitir oo xasow nikaleym ah oo dhexroorkoodu yahay eber dhibic eber shan milimitir ayaa loo baahan yahay si ay u samayso duub caabigiisu yahay toban ku jibaaran shan oom haddii lamaanaha caabiga nikaleymku uu yahay afar lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray shan oom sentimitir marka saddexaad ee ugu dambaysa aan su-aasha idinkugu celiyo xamar jajab imise mitir oo xasow nikaleym ah oo dhexroorkoodu yahay eber dhibic eber shan milimitir ayaa loo baahan yahay si ay u samayso duub caabigiisu yahay toban ku jibaaran shan oom haddii lamaanaha caabiga nikaleymku uu yahay afar lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray shan oom sentimitir waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmo aad ka jawaabi doontaan xamar jajab waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow xamar jajab
هلو راديو مقدشو jawaabta
بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله fadlan fadlan fadlan fadlan xamar jajab furfurashada badan naga daaya waqti waa laidin siiyey jawaabta hore u abbaara
بسم الله الرحمن الرحيم دقمدا حمرجب جوابتي كبحين دونت إن شاء الله رح نخونه عفر بقول يسيدتن سنتيمتر jawaabta ay bixiyeen xamar jajab sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinaya
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir oo ah su-aashii ugu horreysay ee tartanka caawa jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan sax haddii xamar jajab ay soo hareer martay halow bondheer halo radio muqdisho jawaabta anagoo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayna insha allah waxay noqonaysaa afartan iyo sagaal dhibic eber lix labo shan mitir
jawaabta ay bixiyeen bondheere sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinaya
waayahay boondheere kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay degmada xamar jajab
haddii labada degmo ay soo hareer martay guddiga ayaa jawaabta looga fadhiya
saaxiibadana na sugayeen saaxiibada na sugayeen waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada xamarjajab ee gobolka banaadir oo u dhacaysay imise mitir oo xasaho wenikleym ah oo dhexroorkoodu yahay eber dhibic eber shan milimitir ayaa loo baahan yahay si ay u samayso duuba cabirkiisu yahay ama caabigiisu yahay tobanna ku jibaaran shan oom haddii lamanaha caabiga nikleymku uu yahay afar lagu dhuftay toban ku jibaaran minus five oom sentimitir jawaabta saxda ah waa afar boqol iyo sagaashan dhibic labo jawaabta haddaan ku celiyo waa afar boqol iyo sagaashan dhibic lix labo shan mitir ama afar boqol sagaashan iyo kow mitir haddaan mar kale ku celiyo jawaabta saxda ahi waa afar boqol iyo sagaashan dhibic lix labo shan mitir ama afar boqol iyo sagaashan iyo kow mitir waayahay waa rajaynayaa inay inay meel ku wada qorteen labada degmo aysan mar kale ka hoos bixin su-aashan waxaa iskala tartamayaasha degmada boondheere waa su-aashooda koowaad boondheere dhagihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan baytari ayaa caabiga gudihiisu yahay laba oom waxaa si tax ah ugu xidhan laba caabiye oo caabigoodu kala yahay afar iyo afar dhibic shan oom haddii tamarkeyd isdheeridda caabiga afar oom ay tahay labiiyo toban volt haddaba waa maxay xoogdanab wadaha beteriga aan ku celiyo mar kale su-aasha boondheer dhigiina u fura beteri ayaa caabiga gudihiisu yahay laba oom waxaa si tax ah ugu xidhan laba caabiye oo caabigoodu kala yahay afar iyo afar dhibic shan oom haddii tamarkeed isdheeridda caabiga afar oom ay tahay labiiyo toban volt haddaba waa maxay xoog danab wadaha beteriga marka saddexaad ee ugu dambaysa su-aasha aan idinkugu celiyo boondheer beteri ayaa caabiga gudihiisu yahay laba oom waxaa si tax ah ugu xidhan laba caabiye oo caabigoodu kala yahay afar iyo afar dhibic shan oom haddii tamarkeed isdheeridda caabiga afar oom ay tahay labiiyo toban volt haddaba waa maxay xoog danab wadaha beteriga waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan bondher
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbarta'aan barwaaqa
gaarnealow bondheere halo raadiyo muqdisho jawaabta annagoo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayin insha allah biidnillahi kariim waxay noqonaysaa hal dhibic toban iyo afar ambiir
jawaabta ay boondheere bixiyeen aan guddiga ku celiyo
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada boondheere ee gobolka banaadir kama aysan jawaabin haddii boondheere ay soo hareer martay halow xamar jajab
halo radio muqdisho jawaabta degmada xamarjab insha allah jawaabtay ka bixin doonto biidnillaah waxay noqonaysaa siddeed dhibic shan volt jawaabtaydana boondheere sax iyo qalad aan guddiga u gudbiyo cabdifataaxow degmada xamar jajab kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay degmada boondheere haddii labada degmo soo hareer martay abaha maxaa caawa shibtaan adi jajumo anaa bayaaba maxaan warma
bateriyaalisweydiiya waakan war nagu tuulan cawad waa arkoysa war cadeeha qoslooy su-aalyaalka cadkaadeen su-aalyaalka kaki adeeg afurayso cuneenaa umaleha abaa ka waran su-aalyaalkaas ee ma yasir su-aalayaasha allah noo yasira ciriye waa waaba iinkana dabaalimadooda waa sii adkeeya marka yasir Anaga caalamay maaha.
maroonaamu.
barofesorka barbasoor macad Barbasoorka waaye.
Ah, barbasoorka waxaan ka cabsahaa labaatan iyo sideedan degma abaalmarinta gobolka loo sheegay inay jubdeeyaan maxaa u adkeysaa horta su-aalaad sababta u adkeys maxaa wa in lagu qabsado macnahaas haa
waayahay Intaala.
jajuma muku heesa ma ii hees.
haa noo hees heesaan bijeclahay Hadda wa- loo heesa Heeso- kut wareeg kut kut kut kut kut sugba haddaba kambiil Hadda yeesin.
abaha adna maseerin heesan ku haya caawa Ah, iyo hees- iyo hees- waayahay jawaabta saxda ah guddiga ayaa looga fadhiyaa
saaxiibadana na sugayeen saaxiibadana
waa hagaag su-aasha waxa ay u dhacaysay degmada boondheera soo hareer martay sida tan baytari ayaa caabiga gudihiisu yahay laba oom waxaana si tax ah ugu xidhan laba caabiyo oo caabigoodu kala yahay afar iyo afar dhibic shan oom haddii tamarkayd isdheerida markaa caabigu waa caabiga afar oom ay tahay labiyo toban volt haddaba waa maxay xoog danab wadaha baytariga jawaabta saxda ahi labada tartame ee bondheer iyo xamarjajaba haddii aan u sheego waxa ay tahay soddon iyo kow dhibic shan volt ama waa soddon iyo laba volt soddon Aydaak waa yaabanay aniga. Barbasoorku si macala tartiista maslaha. Beteri oomi waxaasas gaari be. Ani fiila dhan Cabdiqaadir eh, Muxudiin Khaliif lam kasay wax fiila xero.
ama soo diyaariya Wax cabdiqaadir Cabdiqaadir soo diyaari uma leetan ani.
Macquul.
waxaana niigu sii daraa dadka horta qaarkood koona korkiis dhiigaa ku jiraa koona korkiis oomaa ku jirtaa oomadaan la sheegooy oomadii toobta dhafka lagu dhaqaayo miya Ma Ma- ama oom waay kan oom.
oom.
oom oom Adiga- Oom Adiga- shanti Adiga- oom Adiga- laakiin Adiga- waa kaas.
Ahaa, oom Oom sidaa.
shanti oom.
mitir mitir bir cube bir shaarbo taas maan haa ilaa raas caseer dhan waa laga kasaa laakiin su-aalaha meel laga kasaayo waa jira eykana waa baraheenaan hayna barana barana bara.
waayahay waan filayaa labada degmo inay su-aasha meel ku wada qorteen su-aashan waxaa iska leh xamar jajab waa su-aasha labaad waana dhegaha loo furo su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan xamar jajab sheeg sheekhii caanka ahaa ee ibnu taymiya magaciisa oo saddexan iyo qowmiyadda uu ka soo jeeday aan ku celiyo mar kale xamar jajab sheeg sheekhii caanka ahaa ee ibnu taymiya magaciisa oo saddexan iyo qowmiyaddii uu ka soo jeeday marka saddexaad ee ugu dambaysa xamar jajab sheeg sheekhii caanka ahaa ee ibnu taymiya magaciisa oo saddexan iyo qowmiyaddii uu ka soo jeeday waan rajaynayaa inaad garateen xamar jajab hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne
halow xamar jajab hallo radio muqdisho jawaabta insha allah degmada xamarjajab waxay ku jawaabi doontaa magaciisu oo saddexaan waa axmed bin cabdulxaliim ibnu cabdisalaan ibnu taymiya wuxuuna ka soo jeedaa xaraan
ku celi mar kale ee jawaabta
waa axmed bin cabdulxaliim ibnu cabdisalaan ibnu taymiya wuxuuna ka soo jeedaa qoomiyadda lagu magacaabo xaraan
waaya jawaabta ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo ficta weeye degmo degmo kicita weye
su-aashii la weydiiyey degmada xamarjajab ee gobolka banaadir tartamayaasha caawa u tartamaya jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan sax haddii xamar jajab soo halaal martay halow boondheere halo raadiyo muqdisho jawaabta
tartamayaasha degmada boondheer haddaana su-aashaas waxaan- waxaan ugu jawaabaynaa axmed bin cali almadaniya
midii ka dhantaa jawaabta boondheere heer temiyana waaye Ya?
qowmiyaduu kasoo jeeda waa heer temiya hertaymiya waa maasantihiin jawaabta guddiga aan dib ugu celinaya degmada waa b- waa degmada boondheere kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo haray martay xamar jajab haddii labada degmo soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
saaxiibadana na sugayeen saaxiibada
waayahay su-aashu waxay u dhacaysay sida tan sheeg shiiqi caanka ahaa ee ibnu tamiimiya ah magaciisa oo taymiya ibnu tay- taymiya taymiya ah magaciisa oo saddexaan iyo qowmiyaddii uu ka soo jeeday ama uu ka dhashay jawaabta saxda ahi magaciisa oo saddexaan waa asalaam cabdi bin xaliim cabdi bin axmed qowmiyadda uu ka soo jeedana waa kurdi ku celi jawaabta martale.
haddaan ku celiyo asalaam bin cabdi xaliim Ma cabdi asalaam.
bin axmed asalaam cabdi bin xaliim cabdi bin axmed qowmiyadda uu ka soo jeedana waa kurdi waaya ma rajaynayaa in meel lagu wada qortay alqudaysiya waaye waaya su-aashan waxaa iska leh tartamayaasha boondheere waa su-aashooda labaad boondheere dhigihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan sheeg hogaamiyihii caanka ahaa ee salaaxudiin al ayuubi magaciisa oo saddexan iyo qowmiyaddii uu ka dhashay aan ku celiyo mar kale boondheere su-aasha sheeg hogaamiyihii caanka ahaa ee salaaxudiin al ayuubi magaciisa oo saddexan iyo qowmiyaddii uu ka dhashay marka saddexaad ee ugu dambaysa boondheere sheeg hogaamiyihii caanka ahaa ee salaaxudiin al ayuubi magaciisa oo saddexan iyo qowmiyaddii uu ka dhashay waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan boondheere waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
halow boondheere raadiyo muqdisho jawaabta
annagoo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayno waxay tahay qowmiyadda oo kasoo jeeda waa kurdish magaciisuna waa salaaxudiin al ayuubi al ansaari
jawaabta ay boondheere ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo kicita weye degmo degmo kicita weye
degmada boondheere ee gobolka banaadir tartamayaasha caawa u tartamayahay kama aysan jawaabin su-aashii la weydiiyey hadday boondheere soo hareer martay halow xamar jajab halo radio muqdisho jawaabta degmada xamar jab jawaabta waxay ku bixin doontaa insha allah magaciisa saddexan waa yuusuf ibnu ayuub ibnu shadi wuxuuna kasoo jeedaa kurdish
ku celi mar kale jawaabta xamar jajab waa yuusuf ibnu ayuub ibnu shadi wuxuuna kasoo jeedaa qowmiyadda lagu magacaabo kurdish waayahay jawaabta ay ka bixiyeen xamar jajab sax iyo qalad ee, bo- eh, guddiga ayaan u gudbinayaa
waayahay ee, waxaan codsanaynaa in naloo saaro markaasi dhextaal
Olayasha furani iyo fagaara ha isugu taaga. Olayasha furani iyo fagaara ha isugu taaga.
warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa Aniga ha u fiirsada. Olayasha furani iyo fagaara ha isugu taaga. Olayasha furani iyo fagaara ha isugu taaga.
warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa Aniga ha u fiirsada.
gobol gobol laysu baaniyo
waayahay su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada xamar jajab ee soo hareer martay degmada boondheere kama aysan jawaabin ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid isdabamarsiisan waa ay sheegeen laakiin aad bay isugu qaldeen markaasi waxaa guddiga uu soo saaray inaysan ka jawaabta marka jawaabin.
jawaabta saxda ah maxay tahay jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa wuxuu ahaa sheeg magaca sh- hogaamihii caanka ahaa ee salaaxudiin al ayubi magaciisa oo saddexaan iyo qowmiyadda uu ka dhashay Ah, magaciisa saddexaan waa shaadi bin ayuub aldiin najam bin yuusuf qowmiyadda uu markaasi u dhashana waa kurdi ku celi marka marka qowmiyadda waa ay saxeen ku celi marka magaca- marka- magaca marka ku magaca celi ayaysan sixin magaciisu waa shaadi bin ayuub aldiin najam bin yuusuf qowmiyaddiisuna waa kurdi waayahay waan rajaynayaa in meel lagu wada qortay su-aashan waa su-aasha saddexaad ee tartamaasha degmada xamar jajab xamar jajab dhigihiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee noolayaasha naasleyda qaybteeda hoose aan ku celiyo mar kale xamar jab dhigihiina fura sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee noolayaasha naasleyda qaybteeda hoose aan ku celiyo markaa saddexaad ee ugu dambaysa xamar jajab sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee noolayaasha naasleyda qaybteeda hoose waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan xamar jajab waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan halow xamar jajab
halo reedi muqdisho jawaabta
haddaan isku dayno anigoo ah tamtaasha degmada xamarjab insha allah xamarjab waxay ugu jawaabi doontaa amnion
jawaabta xamar jajab ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa gobol gobol laysu baaniyo Degma degmo ficta weeye.
gobol gobol laysu baaniyo Degma degmo ficta weeye.
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada xamar jajab jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana amnion safiitaxa ku jabtee jimbar
su-aashii iyo jawaab- sifitada suga- je- su-aashii jawaabta ku celi kaayaan Ah, su-aashu waxa ay dhacaysay sheeg magaca ah, xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee noolayaasha naasileyda qaybteeda hoose jawaabta saxda ahi waa amnion waana ay ka jawaabeen tartamayaasha degmada xamar jajab fariid kal a ku jabtee jahliga waa laga raayay laba gool oo kaale aragga gobolka banaadir a soo baasay waxaas u baasay yaa baasa makaseesi guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaala waxaas u baasay madaxweynaha madaxweynihii waa soo koorneeyey waxaas u baasay guddoomiyaha golaha shacabka maxaa tahay jawaarimo jawaari teestas ku luxiyee shabaqa goolka jahliga waa laga dhaliyey lamada goolna saasay ku qaadata xamar jajab intee u dhigtay otomaticala u dhigiyaa ku dhahay ceelgaabta waa mahadsan tahay ceel gaabta haye su-aasha xigta waxaa iska leh bondheere bondheere dhigihiina fur waa su-aashooda saddexaad waana su-aasha lixaad su-aalaha guuda tartanka su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan bondheere sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee nooleyaasha naasleyda qaybteeda sare aan ku celiyo mar kale bondheere sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee nooleyaasha naasleyda qaybteeda sare markay saddexaad ee ugu dambaysa bondheere sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee nooleyaasha naasleyda qaybteeda sare waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan bondheer waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa bondheere radio muqdisho jawaabta anaga waa tarta meesha degmada bondheer su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayin insha allah bidnillahi kariim waxay noqonaysaa corion
Eh, waayahay bondheere jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo ficta weeye degmo degmo ficta weeye
waayahay su-aashii degmada bondheere la weydiiyey oo u dhacaysay sheeg magaca xuubka ku dahaaran ukunta bacrimisan ee noolayaasha naasleyda qaybteeda sare jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana corion
Wow, bondere libaaxu baardheere yaalu bilaantuun baariniinka weel waa sheekada waxaa loo dhiibaa kabtan ee waalaa loo dhiibaa guddoomiye qaasina sugeeya labadan dhibcood hal iyo hala idin haayan halkoo eewaalahaayo halkoon guddoomiya qaasinayo oo degmada bondheere no meesha idin taalo u kala halahalaynay iska dhaaf ay dadkan saanay waxaad u qaraabtaanoo bondheere yaalu bilaantuun baariniinka weel war waa tarmajuujis waay cabdilaaad dhibno haddii codku dhiib waxaad tidhi, waa iga soo dhacday maanaa
saas ogen hadhow cabdilaaad ma arkin waa iga dhacday aniga warkaasaa dhaheen su-aashan waxaa iskala tartamayaasha degmada xamar jajab waa su-aashooda afraad waana su-aasha toddobaad su-aalaha guud ee tartanka ba- waa xamar jajab dhigiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan xamar jajab sheeg meeraha ugu dhow qoraxda aan ku celiya mar kale sheeg meeraha ugu dhow qoraxda markii saddexaad ee ugu dambaysa xamar jajab sheeg meeraha ugu dhow qoraxda waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan xamar jajab waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qeyrka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
alow xamar jajab halow radio muqdisho jawaabta degmada xamar jajab biidnillaah jawaabta ay ka bixin doonto waa mercury
jawaabta ay bixiyeen bondheere sax waa xamar jajab sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinaya
degmo degmo kicta weeye degmo degmo kicta weeye
degmada xamar jajab su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay sheeg meeraha ugu dhow qoraxda jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddii xamar jajab soo hareer martay halow bondheere radio muqdisho jawaabta annaga oo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayna insha allah biidnillahi kariim waxay noqon doontaa mars
ku celi jubis waxay noqon doontaa su-aashaas jawaabteeda mars
jawaabta iyana ay ka bixiyeen sax iyo qalad bondheere guddiga aan ku celiyo su-aashii soo hareer martay xamar jajab boondheere kama aysan faa'iidaysan jawaabta saxda ah guddiga ayaan ka doonaynaa insha allah
waayahay su-aashan la weydiiyey degmada xamar jajab waxa ay u dhacaysay sheeg meeraha ugu dhow qoraxda jawaabta saxda ahi waa cudorit ku celi mar kale haddaan ku celiyo jawaabtu waa cudorit waa meeraha cudoorid waan rajaynaya inay markuwad qarteen su-aashan waa su-aasha afraad ee tartamayaasha degmada bondhere waana su-aasha sideedaad ee su-aalaha guud ee tartanka bondhere dhigiyana fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan bondhere sheeg meeraha ugu dhow dhulka aan ku celiyo mar kale sheeg meeraha ugu dhow dhulka markay saddexaad ee ugu dambaysa bondhere sheeg meeraha ugu dhow dhulka waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan bondhere waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo badiyo biri qeyrka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qeyrka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
halow bondhere halow radio muqdisho jawaabta annaga oo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda haddaa isku darna waxay noqon doontaa azuura
ku celi mar kale bondhere jawaabta azuhra
waayahay guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo kicta weeye degmo degmo kicta weeye degmo degmo kicta weeye degmo degmo kicta weeye
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada boondheere ee gobolka banaadir oo u dhacaysay sheeg meeraha ugu dhow dhulka jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana azahra
Ah, boondheer libaaxow laba dhibcood safaaradda talyaanigaa la dhigaa labadan dhibcood boondheer ha soo naqato baxsanay boolahay guddoomiya ururka habeenkan u dhiibaa masaxiyada degan waxaa dhex degan noo macnaa safaaradda talyaaniga degantahay boondheer Waaya.
hoosteeda bilaajo he iyadaa qaaday macnaa safaaradda Waayahay.
tahay degmadan waxay maalihii la yaqaana ma dhigdhigtidoo la tirkay iyadaa qaaday Ilaa degmada je- geey maama.
geella ugu geelle geela ah Ah, gaarigu badda ku geynaya anigu waa daaha xadigu dhiibay waxaan oo ku dhaadoo geela Waay- mara waa yahay waxaa halkaan noogu soo idlaaday min afartii su-aalee la weydiiyey labada degmo waxaa u harsan qaybtii dhextalka oo ahayd eh, lixdii marka dabcan annagoo waqtiga aada usii bayqaaminaynaa maadaama labada degmo bay yihiin laba degmo oo caan oo gobolka banaadir ka wada tirsan oo iswada yaqaana degmooyin kale foga isbaranaayana aysan ahayn dhextaal saasa isbarasho ma jiri doonto insha allah waxaan qaadan doonaa qadar yaroo dhextaala kadibna dib ayaan su-aalaha u amaqaadi doonaa markan waxaan jeclahay dalkaaga hal doolar ku dhiso
haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa hibooy hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyeey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
Odayaasha furaan iyo fagaara ha isugu taaga. Odayaasha furaan iyo fagaara ha isugu taaga.
Way kala isbaaraayana faa'iido kala baxa Aniga ha u fiirsada. Odayaasha furaan iyo fagaara ha isugu taaga. Odayaasha furaan iyo fagaara ha isugu taaga.
warka la isbaaraayana faa'iido kala baxa Aniga ha u fiirsada.
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
waayahay aan dib isugu soo laaban waxaan amaqaadi doonaa su-aalihii lixda ahaa ee qaybaha dambe inooga haray labada degmo aan hubiya inay qadka ku jiraan halow xamar jajab halo raadiyo muqdisho waa mahadsan tihiin degmada kale halow boondheere hallo raadiyo muqdisho waa mahadsan tihiin su-aashan waxaa iska la tartamayaasha degmada xamar jajab waa su-aashooda shanaad ee tartanka waana su-aasha sagaalaad su-aalaha guud ee tartanka waxayna udhacaysaa sida tan xamar jajab culays molecuyuulka fosforius oxygen ayaa ah laba boqol siddeetan iyo afar etimid mass unit toban garaam ayaa ka kooban muunad afar dhibic saddex lix afar garaam oo fosforius ah raadi naaneysta mulkiyuulka ee isku dhiska aan ku celiyo mar kale su-aasha dhigiina u fura xamar jajab culays mulkiyuulka fosforius oxygen ayaa ah laba boqol siddeetan iyo afar etimid mas unit toban garaam ayaa ka kooban muunad afar dhibic saddex lix afar garaam oo fosforius ah raadi naaneysta mulkiyuulka ee isku dhiska marka saddexaad ee ugu dambaysa xamar jajab culays mulkiyuulka fosforius oxygen ayaa ah laba boqol siddeetan iyo afar etimid mas unit toban garaam ayaa ka kooban muunad afar dhibic saddex lix afar garaam oo fosforius ah raadi naaneysta mulkiyuulka ee isku dhiska waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan xamar jajab waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
Odayaasha
isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan
xamar jajab halo radio muqdisho jawaabta jawaabta insha allah degmada xamar jab waxay noqonaysaa s o sabto
ku celi mar kale
s o two
jawaabta saxa guddiga haddii qalad tahay ba aan weydiiyo
degmada xamarjajab ee gobolka banaadir tartamayaasha u tartamaya ahi jawaabta la weydiiyey kama jawaabin hadday xamarjab soo halaal martay halo bondheere halo radio muqdisho jawaabta insha allah een, su-aashaas jawaabteesu waxay noqon doontaa b two b sub two o sub four
ku celi mar kale adaa isdejinaya Een, jawaabtu waxay noqonaysaa b sub two o sub four jawaabta bondheere iyana sax iyo qalad guddiga aan ku celiyo
degmada boondheere kama faa'iidaysan su-aashii xamarjajab soo hareer martay haddii labada degmo garan waayeen jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waa hagaag su-aashan waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada xamarjajab waxaana ay u dhacaysay culays molecule phosphorius oxygen ahaa ayaa ah laba boqol siddeetan iyo afar etmit waa etimit mas unit toban garam ayaana markaa ka kooban muunad afar dhibic saddex lix afar garam oo phosphorius ah raadi naanaysta molecule-ka ee isku dhiska jawaabta saxdaahi waa bil fur b two o five bilxir ku jibaaran labo ama waa b four o ten ku celi mar kale haddaan ku celiyo bil fur b two o five bil xiran laba ku jibaaran ama b four o ten
waa rajeynaya in labada degmo ba ay meel ku wada qorteen